أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saacadda istuudiyaheenna waxa ay tilmaamaysaa siddeedda subaxnimo ama laba saac hadba sida aad u garanayso waa talaado oo taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha shawaal sannadka ka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeenna saakay kuwooda ugu waaweyn howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose dowladda kuuba ayaa ka dalbatay dowladda maraykanka in ay jawaab ka bixiso maxaabiis kuubaan ahaa oo gacanta ugu jiray mujaahidiinta bariga afrika kuwaas oo duqeynay ku dishay dowladda salibiyadda maraykanka maamulka riddada puntland ayaa eedeyn kulal u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafaadka ka dhex taagan murtadiinta wilaayada gada ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaas oo ka soo baxay safka cadowga allaah dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa sheegtay in ay ka baxayso heshiis ay la gashay dowladda xabashida etoobiya kaas oo ahaa mid ay koronto kaga iibsanaysay dowladdaasi etoobiya ardayda macadka albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe munaasabad gabagaba u ahayd multaqa tacliimi ah oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday degmadaas
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii doonida oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen marwaan maxamed xafidahullah weeraradan oo isugu jira qarxyo iyo dagaalo toos ah islamarkaana laga beegsaday kufaarta iyo murtadiinta waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellaha hoose ee koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen barkan torool oo maleeshiyaadka riddada ay kaga sugan yihiin dhabarka dambe ee dhismaha xarunta maamulka riddada ugu magacaaban degmada kaxda waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha degmadaas dhanka wilaayada shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley ee ka mid ah goobaha cadowga allah duulaan kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowr jaha ka weeraray xerada waxayna dagaalkaasi xaqa iyo baadilka isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan dhanka xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xero ciidan oo murtadiinta ku leeyihiin halka loo yaqaano meeri oo u dhow deegaanka kombooni ee dhaca xadbeenaadka dagaalkaas waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana inta la xaqiijiyey dagaalkaasi lagu dilay saddex murtada oo laba saraakiil tahay saraakiishaas oo lagu kala magacaabo cali shakaal iyo saalix muun oo horay u soo noqday taliyaha saldhigga murtadiinta ee deegaanka kudhaa saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dagaal lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada uu ka dhacay deegaanka beero yabaale ee dhaca duleedka degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan dagaalkaasi ayaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah oo uu ku jiray murtad lagu magacaabi jiray cabdi macalin garabey kaasoo ahaa horjooga macwiisleyda riddada hiiraan ah waxaana meydka sargaalkaasi iyo qoriyo boosh uu watay looga cararay goobta dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaalkaasi kusoo qanimaystay laba mooto oo ay wateen maleeshiyaadka riddada shukran akhuuna marwaan dowladda kuuba ayaa ka dalbatay dowladda maraykanka in ay jawaab ka bixiso maxaabiis kuubaan ahaa oo gacanta ugu jiray mujaahidiinta bariga afrika kuwaas oo ay duqeyni ku dishay dowladda salibiyadda maraykanka walaalkeen nuur cali warsame abushayba xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya wararka naga soo gaaraya dalka kuuba ayaa sheegaya in xukuumadda kaafirada waddankaasi ay maraykanka ka dalbatay inuu jawaab ka bixiyo laba maxbuus oo kuubaan ah kuna jiray gacanta mujaahidiinta oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ay dileen shan iyo tobankii febraayo labada kun afar iyo labaatanka duqayntan oo ay maraykanku ka fuliyeen magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa waxay dhacday xilli fiidkii ah war rasmi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kuuba ayaa lagu yidhi rajada iyo dadaalada marna ma joogsanayaan ilaa aan ogaano xaqiiqda dhabta ah annaga waxaan sugaynaa inaan jawaab rasmi ah u helno su'aalaha aan u gudbinay maraykanka maraykanka ayaa weli ka meermeeraysanaya inuu jawaab rasmi ah ka bixiyo dilka ay u geysteen eh, maxaabiista kuubaanka oo in muddo ah gacanta mujaahidiinta ku jiray waxaa jirta duqaymo hore oo uu maraykanku dad maraso ah ku lahayay haatan ka horna ka dhacay dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah balse uusan weli jawaab cad ka bixinin shukran akhuuna abu shayba maamulka riddada puntland ayaa eedan kulal u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafaadka ka dhex taagan murtadiintaas yaasir maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya ku-xigeenka murtad siciid cabdulaahi deni ayaa xasan sheekh ku eedeeyey keligii talisnimo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ashaadla dirirhka ah ee puntland cismaan ilyas lugator ayaa eedeyn kulul u jeediyey kooxda riddada uu madaxa ka yahay murtad xasan garguurte ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho isagoona ku tilmaamay nidaam keligii talis ah lugator ayaa hadalkani ka jeediyey xilli uu ka qaybgalayay dood ka socotay barta twitter-ka wuxuuna kooxda riddada soomaaliya si weyn ugu dhaliilay arrinta ansixinta wax kabeddelka dastuurka isagoona sheegay in soddon sano kadib ay dowladda riddada isku rogtay mid kali talis ah wuxuu sidoo kale tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee laga lahaa arrinta wax kabeddelka dastuurka ay ku dhaqanto kooxda riddada uu yahay mid nidaamka xasan garguurta uu ugu gogol xaarayay in dalka laga helo xukuumad dhexe oo awoodda isku soo koobta waa sida uu hadalka u dhigay
laba sheekaa soo baxay markaa cali wajiis oo muxuu ahaayey baad maqasheed fadwadiisa inuu fadwooday inuu yidhi een, dawladda ciddii ka hor timaadda sharciga ayaa bannaynaya in lagu duulo een, madaxweynahoodana la soo qabto halkaa marka la marayo markaa maxaa isku haya dadka waxba iskuma hayaan dadka dadka waxba iskuma hayaan haddaan dadka waxba isu hayn waxaa la rabaa in la kala ammaan helo in la kala ammaan helaa la rabaa ma la rabo in fidno la wacdiyo in fidno la wacdiyo oo la yidhaahdo ha lagu duulo qole ha lagu duulo Een, madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu yidhi doorashaan qabanaya doorasho yaa loo qabanayaa doorasho yaa loo qabanayaa ma waxaa loo qabanayaa doorasho beertii uu lahaa ninka lagu dilay ee ku aasan ee mid carruur ku dhalay carruurtiisa inay dhaxal u heleen oo aabbahood ay ka dhexleen aaminsan yihiin ma waxaa doorasho loo qabanayaa gurigii uu xamar ku lahaa ninka inta lagu dilay lagu dhex aasay oo ki- ninka- kii carruurta ku dhalay carruurtii u dhalay aaminsan yihiin inay aabbahood ka dhexleen xamar yaa deg- yaa deganaa bakaaro yaa kaasi balbalaara deganaa yaa hodan deganaa yaa- yaa deganaa bilaajo carab yaa deganaa
khilaafka ka dhex aloolsan maamulada garowe iyo muqdisho ayaa sii xoogaystay markii xildhibaanada labada gole ee dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ay ansixiyeen wax kabeddelka dastuurgaaleedka waxayna taasi keentay in maamulka siciid deni uu heshiisyo iskaashi la galo itoobiya isagoo ka jawaabayay tallaabada uu qaaday nidaamka uu madaxa ka yahay murtad garguurte
shukran akhuuna yaasir wilaayada gada ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaas oo ka soo baxay safka cadowga allah cazaam carafaad xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya xasan cabdulaahi aamiin waa askari toobadkeena lagu soo bandhigay degmadii alcadda ee wilaayada islaamiga gedo askarigan ayaa ka tirsanaa murtadiinta muddo sagaal sano ah waxuuna ka waramay dhibaatooyinka uu la kulmay muddadii uu ku jiray safka cadowga isagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadiisi hore waxaa laydhahaa xasan cabdulaahi aamin waxaan iska soo dhiibay eh, nimankan murtadiinta oo ceel waq joogo ayaan iska soo dhiibay waxaana imaaday een, ceel cadda Eh, ceel waq saan u joognay yaa layidhi baar dheeraa la qabanayaa baar dheeraan aadnay Eh, taraka markaan subaxi ka baxnay toddoba saac markaan joognay cali xareed meel yaraa markaan marayno gaariga aan saarna qaar hala kacay aniga waa dhaawacmay calooshaan ka dhaawacmay afduubaa lii dhiibay lix bilood yaa li haayey oo cidiya xataa iga baxeen si koronto liigu waday ilaahay waa iga soo badbaadi waan soo laabtay waxaan u imaaday xarakada mujaahidiinta waxaan ugu imaaday ceelcaddo waxaan idhi waxaan rabaa in maaragtay towxiidka lee qabto waa ka toobad keenay een, saasaan ku imaaday oo haddana aan ku jooga waxaan ka tirsanaa een, muddo sagaal sano qof shacab baa lasoo qabanayaa waa al-shabaab ataa leeleeyahay al-shabaabna ma ahan waa lasoo qabana waa la xira waa al-shabaab leeleeyahay waxaa loo dhiibaa addoonta waa waxna sii haddaad waxba na siinina waxaa tahay al-shabaab waa waxyaabaha igu yaabka badnaa waxaa igu dhaliyey dhaqamaha foosha xunay ku dhaqmayaan iyo qaabkay u dhaqmayaan iyo xarakada mujaahidiinta say u dhaqmayaanan isu fiiri waa isgarab dhigi waaye wax isu isu dhaweynaya maaha saas darteedaan uga soo baxay nimankan kasoo tegay waxaan ugu baaqayaa ee, ninkan meesha jooga waa nin qandaraas haysto oo maaragta ee, ee, qandaraaskiisa guranaya dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa inay isaga soo tagaan ayar usoo dhiibaan mujaahidiinta kii ku biirayo qorigiisa watana qorigaada adoo wata hadaad imaada horaa lagaa qoraya mujaahadka dhinac ka geli waxaan la leeyahay maarata qoriga lagaa qaadana tagaa lagu leeyahay waxba kama jiraan waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada inay isaga soo tagaan meeshaan diinna uma dagaalamayaan waxay u dagaalamaan gaalnimo umday dhintaan aqara cadaab ka gelayaan waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada anagoo itaqaaneen oo walaalkiin maanta in la hadlaayo oo awalna garabkiina taagnaa waxaan u irin saasna wax lahubaan arkay oo xaqiiqa waxaan ugu baaqayaa inay isaga soo tagaan mujaahidiinta u imaadaan oo kii danihiisa qabsana u qabsado kii maaragtaa ee jihaadka dhinaca ka gelayaan uu ka galo qolqolka askarta toobadkeenayaasha ayaa ku soo badanaya wilaayada islaamiga hegedo waxaana bishii lasoo dhaafay wilaayada lagu soo bandhigay toban iyo afar askari oo toobadkeenayaal ah shukran akhuuna cazaam dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa sheegtay in ay ka baxayso heshiis ay la gashay dowladda xabashida etoobiya kaas oo ahaa mid ay koronto kaga iibsanayso etoobiya walaalkeen elyaas maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday inay ka laabatay heshiis ay koronto uga iibinaysay dalka etoobiya kadib markii la isku fahmi waayey qarashka korontada xukuumadda nairobi ayaa si rasmi ah u iclaamisay kalaabashada heshiiskan oo ay adis ababa la saxiixatay shan iyo labaatan sano ka hor heshiiskan oo dib loo cusboonaysiiyey sannadii laba kun labaiyo labaatan ayaa ugu dambayn noqday mid aanan meel marin kadib markii ay etoobiya halkii kiilowaad ee koronto ah ay qiimihiisa ka dhigtay lacag gaaraysa ilaa lix dhibic shan senti oo dollarka maraykanka ah hay-adda tamarta iyo batroolka etoobiya ee loo soo gaabiyey e b r a ayaa tallaabada ay kenya qaaday ku tilmaantay mid halis ah sababo la xidhiira etoobiya oo la daalaadhacaysa inay iska guddo deymo fara badan oo looga leeyahay dalka dibaddiisa waxaa loogu yeero bangiga adduunka ayaa etoobiya kula taliyey inay kordhiso qiimaha ay ku iibinaysa korontada si ay isaga guddo deymahan fara badan dhaqaalaha etoobiya ayaa dhulka ku sii hoobanaya tan iyo wixii ka dambeeyey dabayaaqadii sannadii laba kun iyo labaatan xilligaas oo dagaallo ahli ah ay ka qarxeen gobolka tigrey shukran akhuuna ilyaas ardayda macadka albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkan cusmaan dhuubow xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya iyadoo ahmiyad gaar ah la siinayo barashada luuqadda qur-aanka ee carabiga ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta mujaahidiinta waxa uu mar sii horreysay magaalada jilib ka hirgeliyey macahad u gaar ah barashada luuqadda carabiga waana macadka albayaan oo bixiya koorsooyin ah barashada luuqadda carabiga kaas oo hadda ay dhigtaan arday fara badan oo herar kala duwan ah inkastoo uusan weli macadka soo saarin arday dhammaysatay barashada luuqadda carabiga ayaa waxaa hadda lagu wadaa dufcada ugu horreyso in ay wakhtiyada soo socda dhammaystaan iyagoo heer sare ka gaaray barashada luuqadda carabiga macadka albayaan ayaa dhowaan qabtay bandhig cilmiyeed loo dhigay ardayda macadka oo wiilal iyo gabdha ah waxaana bandhiga ka soo qayb galay maamulka iyo macalimiinta macadka ardayda iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe qaar ka mida ardayda ayaa intii ay ku guda jireen bandhig cilmiyeedka ka hadlay ahmiyadda barashada luuqadda carabiga iyo waxyaabaha ay ka barteen macadka albayaan ونقول لإدارة المعهد لقد قمتم بأمر له مزايا عديدة وأكثر الناس غافلون عنه وهو فتحكم بمعهد خاص للغة العربية تعظيما وتكريما للغة العربية ونشكركم بذلك ولكم أسمى غايات الشكر والتقدير ونقول لكم أكثروا مثل هذا المعهد وستثمر طاقاتكم ولو بعد حين وأوصيكم أيها الطلاب القراءة وهو رأس العلم القراءة لأن القراءة أم العلم ولذلك بدأ الله بنزول وحيه اقرأ ونشعر هذه الأهمية حين بدأنا القراءة الكثيرة ولا يشعر هذه الأهمية إلا لمن ذاقها وتلذذ معانيها لذا واجب على كل طالب أن يكثر القراءة ليجد كمية هائلة من العلم نعزي أهلنا وإقواننا في القذة العزة الصامدة لما حصل لهم من مجزرة فظيعة على أيدي الإرهابيين الهجانا من السهاينة المجرمين ونعزي أنفسنا ونواصي أنفسنا فهم منا ونحن منهم فالدم الدم والهدم الهدم ونسأل الله أن يصبركم ويثبت أقدامكم ويزيدكم إيمانا ويقينا
وكنا قبل الالتحاقنا في معهدنا البيان لا نستطيع التكلم باللغة العربية ولكن بفضل الله أصبحنا ماهرات ونشكر جميع المعلمين على جهدهم واجتهادهم بعد فضل الله تعالى ونشجع شعبنا المسلمين والمسلمات أن يقبلوا إلى تعلم هذه اللغة الغالية وأن يكسروا حاجز الخوف وأن يلحقوا في معهدنا البيان ليكونوا عربا فصحاء maamulka macadka barashada luuqadda carabiga ee albayaan ayaa dhankiisa sheegay in ay ku dadaalayaan sidii bulshada ay uga haqabtiri lahaayeen baahida loo qabo barashada luuqadda qur'aanka ayna diyaar u yihiin in ay qaabilaan qof kasta oo danaynaya barashada carabiga wuxuuna maamulka ka warramayaa waxa uu yahay macadka albayaan كثير منا ربما يتساءل ما هو معهد البيان وما هي أشغاله وأعماله وبماذا يشتغل هذا المعهد أولا هو معهد مخصص لتعليم اللغة العربية وهو أي المعهد يركز على إحياء بعض المهارات اللغوية مثل التعبير والإنشاء والخطابة والقواعد macadka albayaan ayaa waxaa hadda dhigta arday fara badan kuwaas oo doonaya in ay heer sare ka gaaraan barashada luuqadda carabiga shukran akhuuna dhuubo ugu dambayntiina munaasabad gabagaba u ahayd multaqa cilmi ah oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa ka dhacday walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya saddexdii bishan shawaal wuxuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu qabtay multaqo ku dabafeelayey muntadihii tacliimiga ee dhowaan u soo idlaaday dumarka degmada jamaame balse wuxuu ahaa mid guud ahaan bulshada ay si isku mid uga faa'iidaysanayeen maadaama la isla soo qaatay maalmo farxad oo lagu damaashaadayay ciidulfidriga waxaa lama horaan noqotay in dabaaldegyadaas ay gunaanid u noqoto munaasabad aad u qiimo badan oo bulshada mar kale loogu faa'iideynayo arrimaha diintooda multaqahan oo socday muddo laba maalin waxaa ka faa'iidaystay salaadiinta nabadoonnada ganacsatada iyo bahda waxbarashada degmada jamaame ugu horeen waxaa xafladda laga jeediyey kelimad ku aadanad ujeedka loo qabtay multaqaha tacliimiga multaqan walaalaal waxaa loo qabtay kow in kor loo qaado mustawaha aqooneed ee bulshada reer jamaama hadday noqon lahaayeen ganacsato odayaal bahda waxbarashada iyo inta ka soo qaybgashayba dhammaan dadka wacyigooda in wax lagu biiriyo waxaa multaqahan loo qabtay inaan isla muujinno isla aragna khatarta ay nagu haayaan walaalayaal hay-adaha kirishtaanka ah sidaasoo kale walaalayaal hadafka kale wuxuu ahaa inaan isku baraarujinno haddii aan nahay ummadda muslimiinta sida aan ku gaarlahayn isku filnaasho mid ka mid a salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka hadlay wax ka mid ah fawaa'idii laga dhaxlay multaqa cilmiyeedkii lagu qabtay degmada jamaame awalan in macnaha la xaadiro ama wax laga barto ama caruur loo diro meelaha ka baxsan islaamka ama walaayooyinka islaamka in macnaha qofka ilmihiisa uu kala cararo uu yidhaahdo qaxootiga waxay iga soo baranayaan midda labaad dadka muslimiinta inay ahamiyad siiyaan luuqadda carabiga inay bartaan maadaama ay yihiin dad muslimiin ah midda saddexaad waxay tahay qofka muslimka cize ayuu leeyahay sharaf ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaalana waa ka warramay qofka mu'minka ah raabican alwalaa'u walbaraa yaa weli iska leh yaana laga bara'a qaadanaya midda shanaad maanta macnaha cadowga alla subxaanahu watacaala dadka muslimiinta wuxuu rabaa inuu ku qabto qaswatulfikri wax la yidhaahdo ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yoonis ayaa kelmaad dardaarana u jeediyey dadkii ka soo qaybgalay xafladda waxaan leenahay jazaakum ullahu khayran wixii aad barateen waxaa laidinka rabaa inaad gaarsidaan ummaddana ka dambayso waajib baa idiin saaran xujo baa laydinku oogay wixii laidin gaarsiiyey waxaa laydinka rabaa inaad gaarsidaan dadka naga dambeeyo waxaan leeyahay waxaa lanoo sheegay inaan baranno shareecadeen allah subxaana wa tacaala shareecadeen subxaanahu wa tacaala waxaan ugu daynaynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allah walyowma alaakhir maadaama aan ku daynayno nabiga calayhi salaatu wasalaam waajibka na saaran inaan baranno sharcigan in laga faa'iidaysto culumta sharciga iyo barnaamijyada diiniga in la wadaago khayraadka wanaagga la isfaro xumahna la iska reebo waa qaar ka mid ah asaasiyaadka ugu muhiimsan ee daryeelaan wilaayaadka islaamiga si la mid a qaabka uu arrimahaasi u maamuuso maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose lagana dareemayo tallaabooyinka uu qaaday durba marka uu ka howl bilaabay degmooyinka wilaayada shukran akhuuna abu ayman guud ahaana dhegeystayaal warkeennii subaxnimo warbixintaas uu inoo soo jeedinaya walaalkeen abu ayman ayaa u dambeysay tan iyo kulantadeena dambe war ka lamida intaan ku kulmi doono sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir